علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد وضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتادي فتزود يا صاح وكن حادي
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qalinka wax suureeya kugu sima halkaad doonto saaxiib kal furan weeye sunto fara kuhayntiisa weligaa ha sii dayn دونك لا يصنع مجد قد حاز العلياء مجد فأعدوا waa barnaamij tartan aqooneed ah oo aannu ugu tala galnay munaasabadda ciidul adxa barnaamijkan waxaannu u bixinnay tartanka odayaasha ee ciidda dhowr jeer oo horena waxaannu ka soo qabannay wilaayaadka shabeellaha hoose iyo jubbooyinka ciidan waxaannu ku qabanaynaa degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaana uu dhex mari doonaa odayaasha dhaqanka ee gobolka oo laba koox u dhisan kuwaas oo kala wata magacyada saxaabo waaweyn oo kala ah abuubakar as-sadiiq iyo cumar binulkhadaab tartankan ayaa waxaa taabagelinaysa wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyada ayaana hadiyadaha guddoonsiinaysa tartamayaasha waxayna ku bixinaysaa lacag dhan kun dollar taasoo ka dhigan in mid walba oo ka mid ah su'aalaha tartanka ay dul saaran tahay lacag dhan konton dollar inta aanan sharaxin sida uu u socon doono tartanka waxaan jeclahay in aan shirib kula hadlo odayaasha dhaqanka maadaama aannu joogno shabeellaha dhexe iyo aadan yabaal carrada aad ku caan tihiin saa looga ciiday noo caddeey intaasi kadib waxaa xusid mudan in tartanka ay inoo garsoorayaan nabadon sheekh cali biyow guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee shabeellaha dhexe iyo abwaan ta'kow macallim ciise marka hore aan soo dhoweeyo nabadon biyow si uu warbixin inooga siiyo tartanka iyo qaabka uu ku soconayo بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي بما أسكال أولا لقد لقى مسلمين لما كان نعمة الإسلام والإيمان لقد لا نعمة الأمن ما دع لك قد الوحى صدوك لأن ما هدو جيني لنا إذا عدا الفرقان إلى الله أو مكانيي إني قبل لدى أي كجوليان أيقو arrimaha ay gudanayaan ay ka mid tahay musaabaqa waxaan kaloo sidoo kale mahadu celinayaa gobolka soo dhoweeyey iyo makaatibtiisa intaba iyagana sidoo kalean mahadu jeedinayaa sidoo kale odayaasha nuqabada ee soo ajiibay yeeridda loo yeeray iyaguna waa ammaanan yihiin waxaan leenahay intii af iyo idin iyo anfaco ka geysataba allaha ka abaalmariyo intaas kadib waxaan leeyahay haddii aan gudagalo sidaa tartanku u soconayo horta su-aaluhu waa labaatan labaatan kaa su-aalood oo ka dhexaysa labada majmuuco waxaa markii loo yeero ay ku soo istaagi doonaan insha allah hal daqiiqo ka faa'iidaysuguna waa bila daqiiqa fursad ma laha markaa majmuucadi loo yeero si deganaan ay ku sugan tahay oo kaadsiya leh atacjiil min camali shaydaana la yidhi inay ka faa'iidaystaan oo si degan ay uga jawaabaan ayagoo isku kalsoon intaasna aygan kula dardaarmaa waxaana ku wareeji doonaa insha allahu walaalka arrimaha noo daadihinaya waa tahay markana waxaan soo dhowow leeyahay abwaan taakow macallim ciise oo garabkayga midig fadhiya abwaan waan ku dhowahay aad iyo aadaan ugu dhowahay waana ka mahad celinayaa barnaamijkan qiimaha iyo qaasha badan leh oo nalagu casuumo soo qayb galnay intaanan jawaabta aanan mataqaanaa sheegayba waxaan raaclaya aanan ku dilin odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha dhexe ee su-aalaha hor yaallo way mashquulshan yihiin marka maadaama wax basirif aad u taraarixisay kuuma ogaa jirin abwaan oo shaacira laakiin ma- maanta kulley way- barnaamij kalaan kugu arkaa ana sankii ka taabay aan malaynaaye waxaan leeyahay su-aasha aad weydiisay anigoo adooshi matile waxaan leeyahay casiisku waa nacaawiyo waxaan u ciidna si carfoon casiisku waa nacaawiyo waxaanu ciidnay si carfoon casiisku waa nacaawiyo waxaanu ciidnay si carfoon jawaabtaasaan ka bixinaya maasha allah marka maxaad leedahay odayaasha dhankooda odayaasha dhaqanka inay dadaalaan dadaalkooda labalaabaan oo su-aalaha la weydiiyey si fiican isaga soo sheega uga soo fikiraan walaxay hubaan ay keenaan majmuucada cumar bin khadaab iyo abubakar sadiiq labaduba soo dadaala waxaa la yidhi fula lagama jeclafaan nin walba inuu guulisto uu doonaya adiguse yaad la jirtaa ood la safan tahay maanta abwaan cidaan la safan lahay waa jirtaa laakiin waktigaa ii diidaya inaan ragga igu kalsoonaadaan cidda guushaa raacdaan dhihi lahay hadhow cidda kale oga helaysa inaad tiraa suuragala marka dhex- dhexaadaan ka ahi
waayahay abwaanka maanta wuxuu yidhi dhexdhexaad baan ka ahay een, waa arrin aad u fiican maadaama uu ka mid yahay garsoorka waxaan leeyahay iska soo dhuudhuujiya ciddii hareer marta su-aasha la weydiiyey oo dhan kale ka soo dhacda waraabaa kocoyi doona marka saas waxaa ka fiican inaad ka fikirto ee su-aalaadkii la weydiiyey sidaasaan leeyahay waxaa kaloo xusid mudan oo aan eh, ugu bishaaraynaynaa tartamayaasha inay su-aaluhu fudud yihiin Eh, dhinac marka laga fiiriyana ma fududa marka eh, waxaan rajaynaynaa in maskaxda aad loo shiilo eh, waayo waayo dib loo xusuusto iskuulladii eh, casharadii eh, konton sano lixdan sano ka hor la qaadan jiray ayaa laga yaabaa inay meesha yimaadaan marka een, labada koox waxaan ka codsanaynaa inay soo dirsadaan hogaamiyeyaashooda si ay u kala qaataan nambarada kow iyo laba qoladii hesha nambar kow waxay noqon doontaa in iyaga lagu bilaabo su-aasha marka labada majmuuco hogaamiyeyaashooda ayaan jecelnahay inay soo istaagaan halkan hogaamiye walba waxaan siinaynaa fursad uu ku muujiyo shacuurtiisa eh, sidoo kale kooxda magaceeda inuu sheego بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على بلغ النبي بعده magacayga waxaa la yidhaha cabdullaahi xasan caray majmuucada aan hogaaminaynay waxaa la yidhaahdaa abubakar sidiiq lambarkaygu waa lambar laba biidn illaahi tabaaraka watacaala waxaan rajaynaynaa eh, kolley wuxuu waa legdin waaye legdin hase naqatee dadka hortayda ka muuqda oo anigu aan hogaamayo waxay u muuqdaan dad inay guulaystaan jecel waayahay eh, aad buu u mahadsan yahay nabadoon cabdulaahi xasan caray majmuucada abubakar waxay heleen lambarka labaad dabcan taasoo ka dhigan in eh, majmuucada kale eh, cumar ay heleen namber kow su-aashana iyaga lagu bilaabi doono inta aanan su-aalaha gelin een, hogaamiyaha majmuucadaas kale ayaa agteeda taagan dhankaaga soo dhowow bal shacuurtiina idaacadda waan ku dhowahay aad ayaan u salaamanaya idaacadda iyo shaqaalaheeda Eh, aad iyo aad ayaan u faraxsannahay maanta laba majmuuco aan nahay anigu waxaan hoggaan ka ahay majmuucada cumar bin khadaab radiallahu canhu waa majmuuco aad u soo tabaabushaystatay xoog badan rag cadcad ay ka muuqdaan oo ilay kumada raadee su-aalaha aad uga jawaabi doona waxaan rajayhaa saaxiibkay cabdulaahi xasan caray inaan maanta guusha aan ka qaadi doono taasna meelo badan ayay ka muuqataa marka maanta saaxiibtinimadayna meelaan dhigayna rag saaxiib ahaan ahaynay marna eh, macalimiin iskuul isla soo ahaa marna haddana nuqbada eh, islaamiga ee wilaayada shabeellaha dhexe isla soo galay saaxiibtinimadu meesheedu waayo laakiin maanta aad baan uga guulaysan doonaa sidaan rajeeyayno waa tahay nabadoon dhuwow aad buu u hanjabay eh, laakiin waan arki doonnaa natiijada iyo halka ay ku dambayso eh, waxaana bilaabaynaa iminka eh, su-aalaha su-aasha ugu horeysa waxaa leh majmuucada cumar oo nasiib u yeelatay in iyada lagu bilaabo dhegihiinna fura allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aanka kariimka ah inoogu sheegay inay jiraan dad ku dhawaaqaya inay rumeeyeen allah iyo rasuulkiisa haddana aan mu'miniin ahayn haddaba sheeg laba aayadood oo arrintaasi caddaynaya adigoo raacinaya aayad walba suuradda ay ku jirto mar kale allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aanka kariimka ah inoogu sheegay inay jiraan dad ku dhawaaqaya inay rumeeyeen allah iyo rasuulkiisa haddana aan mu'miniin ahayn haddaba sheeg laba aayadood oo arrintaasi caddaynaya adiga oo raacinaya aayad walba suuradda ay ku jirto mar saddexaad allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aanka kariimka ah inoogu sheegay inay jiraan dad ku dhawaaqaya inay rumeeyeen allah iyo rasuulkiisa haddana aan mu'miniin ahayn haddaba sheeg laba aayadood oo arrintaasi caddaynaya adigoo raacinaya aayad walba suuradda ay ku jirto waxaan filaynaa inay ka jawaabi doonaan majmuucada cumar ننادي دوما يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حبا وجمالا إتقانا في معقل نبتدئ سباقا ونبادر للمجد عناقا مشتاق لاقى مشتاقا ما هان العزم magacaygu waa xuseen cabdulla xaayow kana tirsan kana mida tartamayaasha golaha nuqabada gobolka shabeellaha dhexe kana tirsan majmuucada cumar binu khadaab lamadaas aayad oo la weydiiyey haddaan ku dhawaaqo midda kooba waxaa ka mid fii suurati albaqara ku jirtaa waxayna tahay wa min annaasi man yaquulu aamanaa billaahi wa bilyowmi alaakhiri wamaa hum bimu'miniin midda lamaadna fii suurati nuur wayaquuluuna aamanaa billaahi wa birasuuli wa adacnaa ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين waayahay aan u gudbiyo natiijada abwaan taakow macallim ciise
بسم الله إن مجموعة عمر بن الخطاب سؤاشي لويديي جواب تيدي وحي نصيب يشان إن يوجد جوابان سي سي سي صح صح صح laba dhibcood ayay leeyihiin si sax ah ayay uga jawaabeen su-aasha la weydiiyey aayadaha waa aayado cajiib ah waaqiciyan waxay meesha ka saarayaan in qofku uu dhinacna yidhaahdo alle ayaan rumeeyey dhanka kalena uu shabkaxsado wixii uu doono amaba uu ku dhaco waxyaabo islaamkiisa burinaya markanna waa su-aasha labaad su-aasha labaad waxaa leh majmuucada abuubakar dhegihiinna fura allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aanka kariimka ah inoogu sheegay inay jiraan dadka leexday waddada alleh haddana ismooday inay hanuunsan yihiin ama camalka ay samaynayaan u malaynaya inuu yahay mid wanaagsan haddaba sheeg laba aayadood oo micnahan tilmaamaya mar kale allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aanka kariimka ah inoogu sheegay inay jiraan dadka leexday waddada alleh haddana ismooda inay hanuunsan yihiin ama camalka ay samaynayaan u maleeya inuu yahay mid wanaagsan haddaba sheeg laba aayadood oo micnahan tilmaamaya marka ugu dambaysa ee saddexaad allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aanka kariimka ah inoogu sheegay inay jiraan dadka leexday waddada alle haddana ismooday inay hanuunsan yihiin ama camalka ay samaynayaan u malaynaya inuu yahay mid wanaagsan haddaba sheeg laba aayadood oo micnahan tilmaamaya abuubakar علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد وضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان بالخير نسابق في النادي والعلم الزاد لمرتادي فتزود يا صاحي وكن حادي waayahay wakhtigii waa uu dhacay soo dhowaada abuubakar magaca ibraahim geedi nuur majmuucada abubakar sidiiq su-aashaas haddii aan ka jawaabo fii qowlihi tacaala aladiina dalla sacyun fi lxayaati اddunyaa wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna suncan fii suurati اlkahfi wa fii aayatin ukhraa wainahum layasuduuna can isabiili wayaxsabuuna anahum muhtaduuna fii suurati zukruf waayahay majmuucada abuubakar jawaabta ay bixiyeen sax iyo khalad aan u gudbiyo nabadoon cali biyow jawaabtaasoo si saxay uga jawaabeen majmuucadaas labada majmuucaba si sax ah ayay uga jawaabeen su-aalihii ugu horreeyey ee lagu furay tartanka labada aayadood ee ay ka jawaabeen abuubakar cijana faa'iidooyinka ku jira waxaa ka mid ah bay yidhaahdaan culimmadu in qofku uu dembi ku dhici karo amaba gaalnimo uu geli karo isagoon iska warqabin taasoo meesha ka saaraysa in la yidhaahdo hebel isma oga maba iska warqabe ee maxaa loo xukumayaa maxaa magaciisa diineed loogu dhejinayaa معان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد وضاء معرفة waa hagaag tartan aqooneedka odayaasha ee ciidda ayaan qaybihiisa hore sii tallaabsanaynaa su-aasha xigta ee saddexaad waxaa leh majmuucada cumar dhegihiinna fura sheeg yaa dhisay cisbitalkii ugu horreeyey dunida oo qaabaysan ama u qaabaysan hab isbitaal isla markaana leh qalabka baaritaanka sidoo kale sheeg goorta la dhisay cisbitalkaas sheeg yaa dhisay cisbitalkii ugu horreeyey dunida oo hab cisbitaal u qaabaysan qaabka aynu maanta naqaano oo kale isla markaana leh qalabka baaritaanka waxaa kaloo aad sheegtaa goorta la dhisay cisbitalkaas marka ugu dambaysa ee saddexaad sheeg yaa dhisay cisbitalkii ugu horreeyey dunida oo u qaabaysan habka aan maanta naqaano ee cisbitaallada isla markaana leh qalabka baaritaanka waxaa kaloo aad sheegtaa goorta la dhisay cisbitalkaas علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد وضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان بسم الله الحمد لله magacaygu waa mukhtaar xuushu xasan oo ku tartamaya cumar bnu khadaab radi allaahu canhu haddaan su-aashaas jawaabteeda aan isku dayo dowladda dhistay waa dowladda masar
waayahay majmuucada cumar jawaabta ay bixiyeen sax iyo khalad aan u gudbiyo guddiga
waa khalad
haddaba majmuucada kale ayaa waxaa looga fadhiyaa inay ka faa'iidaystaan bismillaah magacaygu waa mukhtaar macalin cabdulaahi majmuuca tartamaayo waa majmuucada abubakar sidiiq su-aashaas jawaabtirtaan isu dayo waa waliid binu cabdimelik sanadka la dhisane waa sanadkii sideed sideetan sideed ee hijrada wahagaag wuxuu sheegay inuu dhisay cisbitalkii ugu horreeyey caalamka alwaliid bin cabdilmelik oo ka mid ahaa khulafadii reer beni umaya sanadkana siddeetan iyo siddeeddii hijriyada jawaabtaasi sax mise khalad su-aashaas oo la weydiiyey majmuucada cumar binu khadaab soona hareer martay una soo gudubtay majmuucada abubakar sadiiq waxa ay uga jawaabeen si sax ah waxayna halkaasi ku mutaysteen hal dhibic ama hal derajo oo ka faa'iidaysigaas ah markanna waa su-aasha afaraad waxay odhanaysaa sheeg caalimkii ugu horreeyey dunida ee si dhammaystiran khariidadaha caalamka u sawira sheeg caalimkii ugu horreeyey dunida ee si dhammaystiran khariidadaha caalamka ugu sawira sheeg caalimkii ugu horreeyey dunida ee si dhammaystiran khariidadaha caalamka oo idil u sawira
علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد وضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان waayahay wakhtigii waa uu dhacay soo dhowaada abuubakar magacay waxaa waaye cabdulaahi cali caray waxaan u tartamaya majmuucada abubakar sadiiq su-aasha haddaan isku daya inaan ka jawaabo waxaa waaye muslim oo sheekhaas shariif al idriis waa hagaag ashariif al idriisi haddaba jawaabtaasi sax mise qalad aan u gudbiyo nabadoon sheekh cali biyow jaabta waa sax si fiican bay uga jawaabeen si sax waa hagaag waxaad leedihiin laba derajo weli waxaan dhex muquuranaynaa tartanka su-aasha shanaad waxaa leh majmuucada cumar cumar dhegihiinna fura aad baad isku haysaan adinka iyo majmuucada kale dhibco ayaa la kala wataa durbadiiba lamase oga natiijada iyo halka ay ku dambeynayso su-aashu waxay odhanaysaa sheeg qof ay hooyadaa dhashay oo aanu walaalka iyo walaashaa toona ahayn weligiisna aan noqonayn sheeg qof ay hooyadaa dhashay oo aan walaalka iyo walaasha toona ahayn weligiisna aan laga sugayn inuu noqdo sheeg qof ay hooyadaa dhashay oo aan walaalka iyo walaasha toona ahayn weligiisna aanan noqonayn jawaabta ayaa laydinka fadhiya علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد وضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان
وهجاج عمر waxay u soo degdegayaan jawaabta bismi illaah magacaygu waa mukhtaar xuusho xasan oo ku tartamaya magaca majmuucada cumar binu khadaab qofkaas haddii aan isku dayo jawaabteeda waa aniga waa hagaag inay si saxa uga jawaabeen iyo inay tahay khalad aan u gudbiyo guddiga su-aashii la weydiiyey oo ahayday qof hooyadaa dhashay oo aan walaalkaana ahayn walaashaana ahayn sheeg jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah dabcana waxay la mid ahayd abtigaa walaashiis oo aan eeddadaa ahayn sheeg ayay la mid ahayd waxaad leedihiin laba derajo markanna waa su-aasha lixaad majmuucada abuubakar dhegihiinna iyo maskaxdiinnaba fura hadde waa maskaxdiinna haddii lagu yidhaahdo laba sac ama laba neef oo lo ah oo midna qorax udhac u jeedo midna qorax ka soo bax u jeedo si cadaalad ah biyo u sii isla markaana aad haysato baaldi biyo ah maxaad samayn lahayd haddii lagu yidhaahdo laba sac ama laba neef oo lo ah oo midna ay qorax udhac u jeedo midna qorax ka soo bax u jeedo si cadaalad ah biyo u sii isla markaana aad haysato hal baaldi oo biyo ah oo keliya maxaad samayn lahayd mar saddexaad haddii lagu yidhaahdo laba sac ama laba neef oo lo ah midna qorax udhac u jeedo midna qorax ka soo bax si cadaalad ah biyo u sii isla markaana aad haysato baaldi biyo ah oo keliya maxaad samayn lahayd abuubakar علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد وضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان
waqhtigu waa uu sii dhacayaa jawaabta abuubakar magacaygu waa cabdulaahi xasan caray majmuucada abubakar sidiiq ayaan u hadlayaa waxaan leeyahay su-aasha haddii aan isku dayo laba shay oo kala jeedo wax lagama dhexaysi karo waayahay inay sax tahay jawaabtaasi iyo inay khalad tahay aan u gudbiyo sheekh cali biyow su-aashaas majmuucada abuubakar ay ka jawaabeen waa qalad
waa hagaag haddii ay soo hareer martay waa ka faa'iidaysi ka faa'iidaysuguna waqti ma lahan majmuucada cumar ka faa'iidaysigu waqti ma lahan بسم الله سؤاشاس جوابتي هذه أنا اسكو دايو وسو ودي جيسان يا سو ودي جيسان دي بيها لدغ بيها ود ها حكومه mid walba isagaa iskiisu soo jeesa maxaa maxaa dhibaata taala biyahaas keliya dalbaayeen biyahana waa qaadanaya ma sax baa mise waa khalad waa qalad horta waxaan leeyahaa labada majmuuco tii horena waa geftay oo abuubakar midda labaad oo cumar ibnu khadaabna iyaduna sidoo kale sababtoo ah waxay ku geftay majmuucadan cumar oo ermeelka waa soo jeesayeen marba hadday horgeft intii amniga ka muuqatay ee waabiiska soo horjeedaanba intaasaa qaladku ka yimid sidaasayna sax ku ahayn
waa tahay micnaha si kale haddii loo dhigo labadaas sacaad midna bari ayuu u jeeday midna galbeed marka wayba iska soo horjeedaanba labada madax ayaaba isi saaran way iska soo horjeedaan marka waxay ahayd jawaabta in la yidhaahdo way iska soo horjeedaan biyahana dhexdooda ayaa la dhigayaa علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد وضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان
waa hagaag weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka tartanka odayaasha odayaasha waxaan uga cudur daaranaynaa haddii e, su-aalaha ay ka mid noqdeen su-aalihii dhallinyarada waa iska ciid insha allahu tacaala laakiin e, su-aalahoodii hadda ayaan gudaha u gelaynaa dhagaha fura majmuucada cumar ayaa iska leh su-aashan afka soomaaligu waxa uu magaca jaadadka roobka u adeegsadaa ku dhowaad soddon magac haddaanuuba ka badnayn haddaba sheeg shan ka mida magacyadaas afka soomaaligu waa hodan wuxuu magacyada jaadadka roobka u adeegsadaa ku dhowaad soddon magac haddaba sheeg shan ka mid ah magacyadaas afka soomaaliga wuxuu magacyada jaadadka roobka u adeegsadaa ku dhowaad soddon magac haddaba sheeg shan ka mid ah magacyadaas
علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد وضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان
بسم الله الحمد لله anigoo magacaygu uu yahay macalin moxamed macalin xasan kana tartamaya golaha nuqabada gaar ahaan qeybta cumar ibnulkhadaab radia allahu canhu su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayo kow qodobka koowaad mahiigaan ayaa ka mid ah eraga la yidhaahdo waxaa ka mid ah jirda gooye mid la yidhaah waxaa ka mid a gud gude waxaa ka mid a dhool waxaa ka mid a miiraale sidaas baan kusoo koobi asmaa badana waa leeyahay lakiin intaasaan kusoo koobi lahay wabillahi towfiiq wahagaag macalin maxamed ee shan magac ayuu ee, soo bandhigay ee, sax iyo khaladba aan u gudbiyo nabadoon sheekh cali biyow bismi illah majmuucada cumar bnu khadaab waxay uga jawaabeen si saxa ilaahay ha ka khayr mariyaan leeyahay waxaad halkaasi ku mutaysateen laba derajo su-aasha kale waa isla afka hooyo ee soomaaliga majmuucada abuubakar ayaa leh dhegihiinna fura afka soomaaligu waa hodan in ka badan labaatan magac ayaa loo adeegsadaa roobka magac ahaan haddaba sheeg shan ka mida magacyadaas mar kale afka soomaaligu waa hodan in ka badan labaatan magac ayaa loo adeegsadaa roobka haddaba sheeg shan ka mid ah magacyadaas afka soomaaligu waa hodan in ka badan labaatan magac ayaa loo adeegsadaa daruurta ama roobka haddaba sheeg shan ka mid ah magacyadaasi يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حبا وجمالا إتقانا في معقل نبتدئ سباقا ونبادر للمجد عناقا مشتاق لاقى مشتاقا ما هان العزم وما لان soo dheereeya abuubakar wakhtigu waa uu sii dhacayaa magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed nuur waxaana u tartamayaa majmuucada abuubakar sadiiq radia allaahu canhu roobka magacyaha loo yaqaano markuu da-ayo waxaa la yidhaha daruur ogol hiigo sagal waqal shantaas ankaa waayahay majmuucada ah abuubakar inkastoo afka soomaaliga uu hodan yahay ee laga yaabo deegaanba in magacyo kale oo fara badan laga isticmaalo haddana aan u gudbiyo guddiga sax iyo khalad majmuucada abubakar sadiiq su-aasha la weydiiyey oo aheeday magacyada labaatanka ka badan ee roobka uu leeyahay sheeg shan ka mida sheeg la dhahay waxay uga jawaabeen si sax ahay uga jawaabeen waxay sidaasi ku heleen laba derajo ee dabcan haddaatay waan sheegnay ee, waxaan nidhi waxaan keennay su'aalihii dhallinyarada laakiin hadda waa su'aalihii odayaasha haddii su'aalahan af soomaaliga ah la weydiin lahaa dhallinyarada in badan oo ka mid ah ma aysan aqoodeen allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aanka kariimka ah inoogu sheegay wa min aayaatihi khalqu asamaawaati waalardi waاkhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum kala duwanaanta afafka muhiimad weyn ayay leeyihiin sida aayaddaasi aanu ka arki karayno waayahay su-aalaha xiga waa fiisigis meeshana dabcan waxaa ee, iga muuqanayay macallimiintii iskuulaadka rag badan oo waayo badan soo joogay waxaan filayaa in ay su-aalahaasi ee, ka jawaabi doonaan majmuucooyinka su-aashan waxaa leh majmuucada cumar cumar dhegihiinna fura dhagax ayaa laga soo tuuray meel sare waxa uu dhulka ku soo gaaray amindhan saddex seken haddaba soo saar kaynaanka uu ku socdo dhagaxa dhammaadka amintaas u qaado g inay la mid tahay sagaal dhibic siddeed mitir bar second laba jibaaran aan ku celiyo ee, qalinkana inaad uga shaqaysataan waa muhiim dhagax ayaa laga soo tuuray meel sare waxa uu dhulka ku soo gaaray amindhan saddex seken haddaba soo saar kaynaanka uu ku socdo dhagaxa dhammaadka amintaas u qaado g inay la mid tahay sagaal dhibic siddeed mitir bar second laba jibaaran marka saddexaad ee u dambaysa dhagax ayaa laga soo tuuray meel sare waxa uu dhulka ku soo gaaray amindhan saddex seken haddaba soo saar kaynaanka uu ku socdo dhagaxa dhammaadka amintaas u qaado g inay la mid tahay sagaal dhibic siddeed mitir barsekan laba jibaaran علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد وضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان
waa tahay soo dhowaada cumar بسم الله ومختار حوش وحسن نبدون دوبو وكتر تمايا مقع عمر بن الخطاب رضي الله عنه آه، هدي أن جوابت سؤال شيء ريسكو ضيوه و لباتن يا سقال لبع أفر متر برسكن waa yahay majmuucada cumar iyo jawaabta ay bixisay sax iyo khalad aan u gudbiyo guddiga majmuucada cumar bnu khadaab jawaabta ay dhiibeen waa sax waxay halkaasi ku heleen laba darajo su-aasha xigtana waa isla fiisigis waxaa leh majmuucada abuubakar dhegihiinna fura gaari ku socday kaynaandhan labaatan mitir barsekan ayaa la sheenlareeyey eber dhibic saddex mitir barsekan laba jibaaran haddaba soo saar fogaantiisa shan ilbiriqsi kadib mar kale gaari ku socday kaynaandhan labaatan mitir barsekan ayaa la sheenlareeyey eber dhibic saddex mitir barsekan laba jibaaran haddaba soo saar fogaantiisa shan ilbiriqsi kadib marka ugu dambeysa ee saddexaad gaari ku socday kaynaandhan labaatan mitir barsekan ayaa la sheenlareeyey eber dhibic saddex mitir barsekan laba jibaaran haddaba soo saar fogaantiisa shan ilbiriqsi kadib jawaabta ayaa laydinka fadhiya آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد وضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان
wakhtigu waa uu sii dhacayaa jawaabta abuubakar Ma- magacaygu waa maxamuud cabdulle ee, majmuucada oo abubakar usidiiq ka socdaa saddex iyo toban dhibic laba bersakan waa yahay haddaba jawaabta ay bixiyeen majmuucada abuubakar ma sax baa mise waa khalad abwantakow
Een, waxaan leeyahay majmuucada abubakar sadiiq su-aasha la weydiiyey saxdeeda iyo iyo saxla-aanteedaba aniga hadda ma ka jawaabayo marka qolo kanu daynaya insha allah qolo kale u daynaya E, waxaad u deynaysaa dhurwaaga waa hagaag sidaa darteed waa ka faa'iidaysi majmuucada abuubakar wakhti ma lahan ka faa'iidaysiga soo dhowaada majmuucada ayaan ka socdaa cumar bin khadaab magacaygu waa nabadoon dhuubow majmuucada abubakar aad bay u mahadsan yihiin wax yar ayaan qalinka uga faa'iidaystay inta ay soo istaagin haddii aan isku dayo arrintaas jawaabteeda waa boqol iyo saddex dhibic toddobaatan iyo shan mitir ayuu gaarigaasi u socday hawliga u socday nabadoon dhuubow iyo majmuucadiisa jawaabta ay bixiyeen aan u gudbiyo guddiga sax iyo khalad waxa ay tahay jawaabta ay dhiibeen majmuucada cumar bnu kh- eh, cumar bnu khadaab waa sax waa tahay waxaad hesheen hal dhibic oo ka faa'iidaysi ah waxaan maraynaa qaybihii dhexe oo xasaasi ah haddaba inta aanan sii socon aan jalleeco dhanka guddiga abwaantaakow dabcan waad arkaysaa sida xaalku yahay odayaashu aad bay u mashquulsan yihiin marka dabcan waxaa loo baahan yahay wax maskaxda lagu furfuro sugaanta ayaana ka mid a maxaad noo haysaa galabta
بسم الله الحمد لله igar hal ahaabee mahmaah oday kama yaalee waxaa la yidhi islaan gabowday ayaa waxaa tihi nimaan doonaya markaasaa la yidhi camrigaagu nooc oo nin dooni jiray waa ka gudbiyey ma iska daysid wax kaloon karaba ma lahay tiri waxaan noo hayaa sida maanta casriga lagu jiro waxees haya muslim iyo gaalees haya waana arin waafog soo socota kun iyo afar boqol oo masaada socota waaye haddana ilaa caalamka dushiisa laga gariiro oo akhre loo hobto way taagnaanaysa marka waxaa layga sugayaa gabay la yidhaahdo xaaka maanacaya waxa xaaka maanacaya la yidhaahna waxaa lagala xeli doonaa suugaanta insha allahu tacaala waa tahay haddaba aan ku yaraanasanno gabaygaas abwaan soo daa بسم الله مسلمnimo qof sheeganay hayso mirka laga qaadin majnuunanayno qalbiga laga madoobaynin jihaadkana macaansaynino maqalkabuu diidan
murtadnimo haddaan lagu xukumin lagana mehermehro cudurdaar macquulana lehayna moyda lagu hayo murtadnimo haddaan lagu xukumin lagana mehermehro in munaafaq lagu sheegi karo xakamancaye waa tahay waa gabay cajiib ah oo aad noo soo jiitay jawiga iyo dareenkana wax ka beddelay laakiin waxaan jeclahay inaan halkaasi ku hakinno oo aan barnaamijka ku soo gebagabaysanno insha allah abwaan arrintaasoo dhag maahan
aad iyo aad bay inagu tagaa insha allahu tacaala waana soo dhaweynaya Eh, sheekh cali biyow en, seed u aragtaa geedi socodka eh, tartanka labada kooxood eh, ma sidii aad ka filaysayba ma si ka fiican ayaa kuu muuqata eh, su-aalaha qiimeyntaada eh, soo dhowow horta waxaan leeyahay dadka aw- awalan baa ilaahay kuma tilmaamin inuu yahay boqolkiiba boqol inuu keenayo wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam istaqiimuu walan tuxsuyu toosnaaduu yihi mana koobi karaysaan ee wastakfiruuhu alla ka qufran dalba marka sidiisa dadka toosnaan dhammaystiran boqolkiiba boqol laakiin waxaan isleeyahay boqolkiiba sagaashan ama boqolkiiba siddeetan way fiican yihiin si laba laba fiicnanta insha allah waa hagaag Eh, su-aalihii fiisigiska ayaan intaa uga gudbaynaa markanna waa su-aalo taariikh ah waxaa leh majmuucada cumar cumar dhegihiinna fura goorma ayuu dhacay dagaalkii xabashida addoommaha looga reebtay ee balcad oo kaalinta weyn ay ku lahayd beesha ama qabiilka moobleyn imise sana ayuu se socday dagaalkaas mar kale goormo ayuu dhacay dagaalkii xabashida looga adkaaday ama lagu jebiyey welibana addoommaha looga reebtay ee balcad ka dhacay ee kaalinta ugu weynna ay ku lahayd ee beesha moobleyn imise sana ayuuna socday dagaalkaas mar kale goormo ayuu dhacay dagaalkii xabashida lagu jebiyey balcad waagii la ohan jiray taytayley kaalinta weynna ay ku lahaayeen qabiilka moobleynka imise sana ayuuna socday dagaalkaas jawaabta ayaa la idinka fadhiyaa majmuucada cumar علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد وضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان
waa tahay soo dhowaada cumar bismi illaahi alxamdu lilaah anigoo le magacaygu yahay cabdullaahi cali ka mida ah odayaalka dhaqanka shabeellada dhexe ku tartamayo tartan aqooneedka ka mida ah cumar binuqadaab matbuucdiisa haddii aan taariikhdaas ka wixii ilaa iga karsiiyo ka sheego dagaalkaas wuxuu dhacay kun sagaal boqol shantii wuxuuna socday saddex sano waa hagaag haddaba haddii ay sax tahay jawaabtaasi iyo in kale waxaan u gudbinaynaa guddiga su-aasha majmuucada cumar bnu khadaab ay ka jawaabeen waa sax si saxa ayay uga jawaabeen ayuu yidhi guddigu laba darajo ayayna halkaasi ku qaateen dagaalkaasi waxaa lagu tilmaamaa in uu sabab u noqday in muddo qarni ku dhow etoobiyaanku aanay hawaysan inay ku soo duulaan soomaaliya sidoo kale taariikhdaasi waxay qiimo ku leedahay etoobiyaanka intii ay soo socdeen inay la soo dagaalamayeen qabaa'il soomaaliyeed waxay taariikhdu xusaysaa qabiilka karinlaha la yidhaahdo waa hagaag waa su-aal kale oo taariikh ah waxaa leh majmuucada abuubakar dhegihiinna fura goormo ayuu dhacay dagaalkii weynaa ee lagu laayay ciidamada burundi ee ceelbaraf hoosta ayay idinka soo gashay baan filayaa su-aashan goorma ayuu dhacay dagaalkii ceelbaraf ee lagu laayay ciidamadii burundi mar saddexaad abuubakar sheeg goormo ayuu dhacay dagaalkii ceelbaraf ee lagu laayay ciidamadii burundi jawaabta ayaa laydinka fadhiyaa
آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد وضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان
jawaabta abuubakar bismillaah magacaygu waa maxamuud cabdulle anigoo ka socda tartamayaasha abubakar sadiiq radiallaahu canhu haddaan jawaabdaas isku dayo bishii meey saddexdeedii labada kun labaatan iyo labadii kun afar boqol afartan iyo saddexdii waa tahay haddaba jawaabtaasi aad bixiseen ma saxbaa mise waa khalab abwaan bismillaah su-aasha la weydiiyey majmuucada abubakar asadiiq ee ku saabsaneeday goorma u dhacay dagaalkii ceelbaraf oo lagu hasuuqay burundiga waxay uga jawaabeen si sax ah maasha allah waa hagaag waxaad leedihiin laba darajo weli waxaan dhex muquranaynaa tartanka odayaasha ee ciidul adxa waxaan ku sugannahay shabeellaha dhexe gaar ahaan aadan iyo baal su-aasha saddex iyo tobnaad waxay ku beegan tahay majmuucada cumar waa suugaan cumar dhegihiinna fura sheeg magaca abwaanka tiriyey tuducyada gabayga soo socda shir aguugay waa yeel abyamay tala ashaadowday irda jiqa albaabo isku xidhan ee la bixin waayey xaajada afraha duubatee loo olmami waayey nin aqoon leh ow iyo haddii odayo loo saaro inkastoo ayaan iyo ayaan lagu aloolaado ninkii maalintaa ka arrinshaa aaqil sow maaha mar kale sheeg magaca abwaankii tiriyey tudciyada gabayga soo socda shir aguugay waa yeel abyamay tala ashaadowday irda jiqa albaabo isku xidhan ee la bixin waayey xaajada afraha duubatee loo olmami waayey nin aqoon leh ow iyo haddii odayo loo saaro inkastoo ayaan iyo ayaan lagu aloolaado ninkii maalintaa ka arrinshaa aaqil sow maaha mar saddexaad sheeg magaca abwaanka tiriyey tudciyada gabayga soo socda shir aguugay waa yeel abyamay tala ashaadowday irda jiqa albaabo isku xidhan ee la bixin waayey xaajada afraha duubatee loo olmami waayey nin aqoon leh ow iyo haddii odayo loo saaro inkastoo ayaan iyo ayaan lagu aloolaado ninkii maalintaa ka arrinshaa aaqil sow maaha jawaabta علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحساء يجمعنا ناد والضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان
بسم الله الرحمن الرحيم أنا هو مقعيق حي مسلوي هاي kana mida odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexo kana socda cumar bin khadaab gabagaas taariikhdaa waxaa tiriyey sayid maxamed cabdulle xasan waayahay jawaabtaasi ay bixiyeen majmuucada cumar inay sax tahay iyo inay khalad tahayba aan u gudbiyo nabadoon biyow jawaabtaasa majmuucada cumar bin khadaab ay bixiyeen waa sax si saxa ayay uga jawaabeen sayid maxamed cabdulle xasan ayayna sheegeen in uu tiriyey erayadaasi gabaygiisana ay ka mid yihiin gaar ahaan haddaan dhegaystayaasha xasuusinno gabayga sow maaha ayay ka mid yihiin erayadaas waa hagaag su-aasha xigta iyana waa isla suugaan waxaana ay ku beegan tahay majmuucada abuubakar abuubakar dhegihiinna fura sheeg magaca abwaanka tiriyey tudciyada guurowga soo socda mar haddii guurow la yidhaahdo waxaa la isla soo galay shabeellaha dhexe iyo meelaha la midka ah waa hagaag waxa uu leeyahay nin cariish ijaartay iyo ninkii daar calaamaystay ee weli uu ciil qaba mid kale xaw cabiro weysay caddaantana cunnimadaa waddee carab la moodaayo ee cabbuurkuu galab qaadayaa ceeb la yahay foogta iyo kay caguu dayriyeen caatinimadiisa carruurtana farqaha haysatee cidaha tuugaaya cimrigoora ee baa xukuma kala saceen waaye mar kale sheeg magaca abwaanka tiriyey tudciyada guurowga soo socda nin cariish ijaartay iyo ninkii daar calaamaystay ee weli uu ciil qaba mid kale xaw cabiro weysay caddaantana cunnimadaa waddee carab la moodaayo ee cabbuurkuu galab qaadayaa ceeb la yahay foogta iyo kay caguu dayriyeen caatanimadiisa carruurtana farqaha haysatee cidaha tuugaaya cimrigoora ee baa xukuma kala sacayn waaye marka saddexaad ee ugu dambaysa sheeg magaca abwaanka tiriyey tudciyada guurowga soo socda majmuucadu aad bay u dadaalaysaa inta aanan markii saddexaad tirin malaha waa la aqooday waana suuragal inay ka hoos baxdo marka saddexaad aan ku celiyo sheeg magaca abwaanka tiriyey tuducyada guurowga soo socda nin cariish ijaartay iyo ninkii daar calaamaystay ee weli u ciil qaba mid kale xaw cabiro weysay caddaantana cunnimadaa waddee carab la moodaayo ee cabbuurkou galab qaadayaa ceeb la yahay foogta iyo kay caguhu dayariyeen caatinimadiisa carruurtana farqaha haysatee cidaha tuugaaya cimrigoora ee baa xukuma kala sacayn waaye jawaabta
علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد والضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان
جوابته أنا مقعيقة وخليريا إبراهيم على سواب سوكي oo ka tirsan majmuucada abuubakar sadiiq su-aashaa jawaabtayra haddaan isku dayo abwaankaasi waa abwaan cabdulla raaga taraawiil waa hagaag majmuucadu waxay sheegtay in tuducyadaasi uu tiriyey abwaan cabdulle raage taraawiil haddaba ma sax baa mise waa khalad abwaan ta'kow khadkaagii ayaa la soo galay ee suugaanta soo dhowow aada iyo aadaan u soo dhowa jawaabtaas ay bixiyeen majmuucada abubakar sadiiq waa boqolkiiba boqol sidaas baan leeyahay ninka cabdulle raaga tarwiil la yidhaahna haddee nin waxaaba waaye intii cumrigeeruba uu shan iyo toban sana ka wen yahay waaba waaba taqaanaaba aba way garanaysaa jiilkaas dambe oo soo koraayana waysii maqli doonaa ninkaasu nin aad iyo aad iyo aad aad la dhihi karo shabeelka suuganta wahba libaax suuganta wahba xataa la dhihi karo marka ninkaasu gabaga oo uu tiriyey waa gabagan uu ka jawaabayo ninka naqiibka ilaahay caafide si saxa ayay u haleeleen waxaad leedihiin laba derajo weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka tartanka haddaba inta aanan sii socon waxaan codsanaynaa labada majmuuco hogaamiyaashooda inay na soo gaaraan si ay u muujiyaan ee dareenkooda qaybihii dhexe oo xasaasi ah ayaan maraynaa haddaba waa sidee shacuurta tartamayaasha nabadoon mukhtaar waataad hanjabaysay weli mowqifkaagii miyaad ku adkaysanaysaa mise waad soo dabacday maasha allah mowqifkayga ayaan ku adkaysanayaa welibana dadaal dheerna waan sii bixi waayaa haddana waxaa muuqata saaxiibkay sidaan awelba sheegay hadda inaan xataa hogaanka aan anugu hayo dhibcaha anigaa dhibcaha hogaanka hadda haya insha allahu ta dambena waa ku guulaysan doonaa waa tahay laakiin anagu weli ma sheegin inaad inaad hayso iyo in kale waayahay waan arki doonnaa soo dhowow nabadoon aniga waxa uu tirsanaya ma ogi ka faa'iidaysi iyo wax walba waxay naqataba wuxuu ka faa'idaystaan noo ogahay waxaan ka faa'idaystaa waa ogahay waxuu haleeli waaye waxaan haleeli waaye waa ogahay hase naqatee guushu inay i raacdaan jecelaha biidnillahi tabaaraka wa tacaala ilaahay baana u tala saaranaya biidnillaah waan arki doonnaa nabadoon dhuubow iyo nabadoon cabdalla waa hagaag markana waxaan u gelaynaa oo su-aalahan ay ku qotomaan qalfoofta aadanaha sheeg cumar waa imisa lafaha adimaha hoose ee bani aadamka mar kale waxaad sheegtaa waa imisa lafaha bani aadamka gaar ahaan adimaha hoose mar kale sheeg lafaha bani aadamka ee adimaha hoose tiradooda ayaa la doonayaa cumar
والنادي دوما يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حبا وجمالا إتقانا في معقل نبتدئ سباقا ونبادر للمجد عناقا مشتاق لاقى مشتاقا ما هان العزم وما لان من دونك بسم الله magacaygu waa nabadoon dhuubow waxaan ku tartamayaa majmuucada cumar binu khadaab ayaan ka socdaa su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayo bini aadamku waxa uu leeyahay mafaasil badan oo ilaa gaaraya saddex boqol iyo lixdan laakiin kuwa aad haybisay ee lugaha hoose lugaha hoose lafahoodu waxay ka kooban yihiin labo waa laba isreed saaran waa tahay jawaabtaasi inay sax tahay iyo inay khalad tahay aan u gudbiyo guddiga jawaabta majmuucada cumar bnu khadaab ay ku jawaabeen waa khalad
mar haddii ay soo hareer martay waa ka faa'iidaysi abuubakar ka faa'iidaysiguna waqti ma laha bismillaah anigoo ka faa'iidaysanaya tartamayaasha oo abubakar usidiiq radiallaahu canhu ka mid ah waa boqol iyo siddeetan xibnood waayahay jawaabta ay bixiyeen ma sax baa mise waa khalad majmuucada kale ee abubakar bismillahi alxamdulilah su-aasha la weydiiyey labada kooxoodba ee abubakar sadiiq iyo cumar binu khadaab labadaba waa ay gefeen iyadoo xaqiiqana waa tanaa lafaha idimada hoosena waxay ka kooban yihiin lixdan iyo laba lafood ayay ka kooban yihiin ee su-aasha kale oo isla arrintan iskilitonka ku saabsan majmuucada waxaa leh abubakar sheeg waa imisa lafaha wejiga bani aadamka sheeg waa imisa lafaha wejiga bani aadamka imise ayay ka kooban yihiin lafaha wejiga ee bani aadamka علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد والضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان
بسم الله جوابتان هدي أنا اسكو ضيو أقول ما يسيء الله فيها وجهك laba iyo toban aan ku sheegna majmuucada abubakar waxay sheegeen in lafaha wejiga ay ka kooban yihiin laba iyo toban lafood sax iyo khalad abubakar sidiiq jawaabda ay ku jawaabeen waa qalad
haddii ay ka faa'iidaysanayaan majmuucada cumar ka faa'iidaysuguna waqti ma laha anigoo magacaygu yahay cabdulaahi waxaan uga jawaabayaan uga faa'iidaysanayaa waa labo waana qaybsan yihiin tiradoodu waayahay wuxuu sheegay tiradoodu inay yihiin labo islamarkaana ay qaybsan yihiin haddaba sax iyo khalad su-aashanoo ka faa'iidaysi uga timid abubakar sadiiq ayagana way soo hareer martay iyadoo xaqiiqana annagaa ka jawaabayno guddiga ah waxaana leeyahay lafaha wejigu waa afar iyo toban lafood afar iyo toban lafood majmuucadii hore ayaa soo dhoweysay oo tiri laba iyo toban lafood waa hagaag qaybaha dambe ayaan ku sii siqaynaa tartanka waana su-aashii toddoba iyo tobnaad waxaa leh majmuucada cumar waa xisaab dhegihiinna fura waxay leedahay meeriska shaag ayaa ah siddeed boqol iyo siddeetan sentimitir haddaba raadi dhaxroorka shaagga mar kale meeriska shaag ayaa ah siddeed boqol iyo siddeetan sentimitir haddaba raadi dhaxroorka shaagga marka saddexaad ee u dambaysa meeriska shaag ayaa ah siddeed boqol iyo siddeetan sentimitir haddaba raadi dhaxroorka shaagga
دوما يثرينا وتنافسنا كم يعطينا حبا وجمالا إتقانا في معقل نبتدئ سباقا ونبادر للمجد عناقا مشتاق لاقى مشتاقا ما هان العزم وما لان waa tahay soo dhowaada cumar bismillaah anigoo ah nabadoondhuubow kana socda majmuucada cumar bnu khadaab radia allaahu canhu haddii wareegaasi uu yahay siddeetan iyo siddeed dhexroorku wuxuu noqonayaa afar iyo labaatan
waa hagaag haddii jawaabtaasi ay tahay mid saxan aan u gudbiyo guddiga bismi illah jawaabta majmuucada cumar bnu khadaab ay ku jawaabeen waa khalad
mar haddii ay hareer martay waa ka faa'iidaysi majmuucada abubakar ka faa'iidaysigu waqti ma laha soo dhowaada magacaygu waa cabdiraxmaan cumar maxamuud waxaan ka mid ahaa majmuucada abubakar sidiiq haddaan ka faa'iidaysto waa laba boqol iyo siddeetan sentimitir waa hagaag haddaba jawaabtaasi ma sax baa mise waa qalad aan u gudbiyo guddiga su-aashaas la weydiiyey majmuucada cumar ibnu khadaab soona hareer martay si ka faa'iidaysigan ugu timiday majmuucada abubakar sadiiq jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax waana lama boqol iyo siddeetan sentimitir
waa ay takbiirsadeen laakiin weli su-aalihii waa ay socdaan waxayna ahayd mid soo hareer martay cumar ka faa'iidaysi ayay u heleen hal dhibic ama hal darajo ayayna sidaasi ku mutaysteen su-aasha xigta ee siddeed iyo tobnaad isla iyaga ayaa leh waa majmuucada abubakar dhegihiinna fura waa isla xisaab waa maxay meeriska goobada dhexroorkeedu yahay labaatan iyo siddeed sentimitir waa maxay meeriska goobada dhexroorkeedu yahay labaatan iyo siddeed sentimitir marka saddexaad waa maxay meeriska goobada dhexroorkeedu yahay labaatan iyo siddeed sentimitir jawaabta ayaa laydinka sugayaa haddii aan magacayga ku bilaabo awees ismaan cali oo u tartamaya kooxda abuubakar asadiiq su-aashaas haddii aan ka jawaabo siddeetan iyo siddeed sentimitir waa waa hagaag su-aashii ahayd waa maxay meeriska goobada dhexe horkeedu yahay labaatan iyo siddeed sentimitir waxay uga jawaabeen siddeetan iyo siddeed sentimitir ma sax baa mise waa khalad aan u gudbiyo guddiga bismi illaah jawaabda ay dhiibeen ay bixiyeen majmuucada abuubakar waa sax
waxay sidaasi ku heleen laba derajo qaybtii u dambaysay ee su'aalaha ayaannu soo gaarnay ama labadii su'aal ee ugu dambaysay waa gebagebo talow yay guushu raaci doontaa maanta ma abuubakar ayaa la legdi doonaa mise waxay guushu raaci doontaa iyaga lama oga ilaa iyo hadda laakiin labadan su'aal ee ugu dambaysa aan eegno majmuucada cumar dhegihiinna fura waxaad sheegtaa sheekha allifay kitaabka caanka ah ee buluuqulmaraam sheeg sheekha allifay kitaabka buluuqulmaraam marka saddexaad sheeg sheekha allifay kitaabka buluuqulmaraam jawaabta ayaa la idinka fadhiyaa majmuucada cumar علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد وضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان
magacaygu waa xuseen cabdulla xaayow kana mid a qolaha nuqabada gobolka shabeellaha dhexe kula tartamaya kooxda cumar binu khadaab kutubkaas haddii aan ka jawaabo shiiqa qoray ibnu xajar al asqalaani wey haddaba hadday sax tahay jawaabtaasi iyo in kale abwantakow
bismillaah jawaabtu waa sax sheega kitaabka qoray waa ibnu xajar si sax aynu uga jawaabeen wahagaag waxay sidaasi ku muteysteen laba derajo wahagaag abuubakar dhegihiinna fura sheeg sheekha allifay kitaabka zaadulmacaad mar kale sheeg sheekha allifay kitaabka zaadulmacaad marka saddexaad ee u dambaysa sheeg sheekha allifay kitaabka zaadulmacaad jawaabta ayaa laydinka fadhiyaa
آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد وضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان
anigoo ka mid a majmuuca cabdiraxmaan cumar maxamuud oo ah majmuucada abuubakar su-aashaas ma hayno
waa ka faa'iidaysi aan siiyo majmuucada kale ka faa'iidaysigu waqti ma lahan cumar su-aashaas ka faa'iidaysiga haddaan isku dayo kitaabkaas zaadulmacaad sheekh alawaa ibnulqayim aan u gudbiyo sheekh cali biyow jawaabta sax iyo qalad majmuucada cumar ibnu khadaab ay ku jawaabeen oo kutubkaasi uga jawaabeen waa sax waa hagaag haddii ay si saxa uga jawaabeen waxay ahayd ka faa'iidaysi waxaynay leeyihiin hal dhibic علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد وضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان
wahagaag waxaannu soo gaarnay gebagabadii tartanka su'aalihiina halkaas ayay ku dhammaadeen waxaan filayaa majmuuco walba iyo taageerayaasheeda nagala socda hawada inay sugayaan natiijada laakiin inta aan natiijada u gudagelin qiso yar haddaan qiso yar dha ka siino sow okay maahan waayahay nin ayaa da' noqday muddo badan soo shaqaynayay wuxuu cagacageynayay toddobaatan laakiin wuxuu ahaa nin ishaysta oo shaqooyin badan sii qaban karaya malaha waxaa maskaxda ka gashay waxa la yidhaahdo beeshinka oo reer galbeedku ay yaqaanaan ninku wuxuu ahaa injineer dhismaha qaabilsan wuxuu qoray warqad codsi ah oo uu ku dalbanayo in shaqada uu ka fadhiisto ama ruqsaddaas in laga aqbalo maamulihii shirkadda ayuu warqaddiisii u gudbiyey maamuluhu wuxuu akhriyey warqadda kadib ninkii ayuu u yeeray injineerkii wuxuu ku yidhi injineere maadaama muddo badan aan soo wada shaqaynay islamarkaana aada codsatay inaad shaqadii ka tagto adigana waxaan kaa codsanaynaa hal shaqo oo keliya naga aqbal maxay tahay waxaad dhisaysaa gurigii kuugu dambeeyey shirkadda ayaana qaadanaysa oo ku shaqayn doonta farsamadii ugu dambaysay ee aad ku shaqayso oo shaqadaad uga fariisato ha noqoto mid baaqi u noqota shirkadda wuu aqbalay wuxuu bilaabay dhismaha gurigii nin la fasaxay waxaad dareemi karaysaa inuu degdegayo gurigii waa uu boobsiiyey waxa uu soo wareejiyey furihii markii maamulihii uu u keenay waxaa lagu yidhi injineere soo dhowow furihii ma keentay haa furahan qaado gurigana adiga ayaa iska leh injineerkii markaas waxa uu ka qoomameeyey nin yahow gurigan haddii adiga aad leedahay bal ka waran haddaad si aad u qurux badan u dhisi lahayd micnaha wuxuu ka qoomameeyey inuusan ku farayaraysan ayuu ka qoomameeyey marka eeg waxay ahayd shaqo la xidhiirta adduunyada bal ka waran ee qofka gacanta ku haya shaqo la xidhiirta aakhirada wuu ka sii xag jiraa inuu sii qurxiyo shaqada uu hayo cimri kasta oo uu joogo waa hagaag inta aynu ku dhaafno qisadaasi markanna waa natiijada tartanka iyo sheekh cali biyow waxaan horta marka hore idinka mahad celinayaa sida aad u tartanteen iyo hanaanta aada usoo gudbiseen jawaabaha annagoo intaana ka firfircoon kana oqoon badan kana faa'iidayso maanta ka hor ma aanan aragay ayna soo mari doontaa insha allah marka waxaad ogaatiin tafakaruu fii aalaa'i illaahi uri nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaad ku fikirtaa nicmooyinka alle nicmooyinkana soo maray ka mid tahay walaa tafakaruu fii daati illah tartamayaasha hadda waxaa laga yaabaa maanta in adinku aada u soo wadeen gobolkan inuu gobolladii kale uu ka saro maro marka arrinkaasna ilaahay aan ugu guulayaan leenahay gaar ahaan markaan iska soo qaadno gobol ahaan midda labaad waxaan meeshaan ka tartamay laba majmuuco oo abuubakar iyo cumar labadaba khayr allah sii waa wada dadaalin waxaad ogtihiin haddaa laba ruux markii uun legdamaan cidaa uun la legda ama uun isla ekaanaya ciddii markaa xoogaa ka gaabisana waxaan leenahay allah uun ha soo kobciyo ciddii korrisana allah ha u kordhiyo waxaa la yidhahdaa imaamka wuxuu aqbalaa ziyaadada nuqsaanna waa aqbalaa intaba cilmiga marka aan wadno hadda lafteeda waxaan ugu ziyaadayaa waxa aan doonayn nuqsaano ilaahay baan ka meen galnay inaan hoos aadno marka natiijooyinkii meesha ka dhacay midda cumar waxay hesha labadaba in la xuso la huri maayee lix iyo toban derajay keeneen waa midda cumar bnu khadaab majmuucada cumar bnu khadaab lix iyo toban majmuucada abuubakar isidiiqna waxay keeneen afar iyo toban derajo allahu akbar allahu akbar
waayahay natiijooyinku ma kala foga oo laba derajo oo keliya ayay isdheer yihiin inta aanan soo gebagabayn hadiyadahana aanan u gelin labada majmuuco hogaamiyaashooda hadaatii way isku hanjabeen soo dhowaada nabadoondhuubow marka hore dhankaaga waa sidee dareenkaaga bismillaah daraankaygu aad iyo aad ayuu u fiican yahay mar haddii ay majmuucadeydii ay guulaysatay aad iyo aad ayaan u faraxsannahay dhammaanteen ballanqaadka aad iyo aad uga dhabayna teeda kale laakiin saaxiibkay maanta uma guuri wax kale shoofaartanku markii hore ayuu ahay mar haddii la tartamo kolley mid baa ugu guulaysa laheeda haddana natiijaduna ma kala foga laba buund ayaan ku hogaamihaynaa saaxiibka intaas u dhaafsiin ma asalaamu calaykum waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu nabadoon cabdallah soo dhowow alxamdu lilah رب العالمين وبين سعينا على أمر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan leenahay majmuucada cumar ibnu khadaab laba kooxood markay hirdanto kooxda abubakar asidiiq waxaa looga badiyey laba dhibcood waana qiraynaa in loogala badiyey ma ahan maaragtay maalin walba guushu ma taagna hal meel ma taagna juhdi iyo dadaal la gelinaya biidn illahi tabaaraka watacaala wakhtiga hadda la taagan yahay waxaan aan caddaynaynaa in laba dhibcood ay ku badiyeen wakhtigu qofba maruu saacidaa in kooxda kalena wati waktiyada kamida oo saacidi doono macquul biidn illahi tabaaraka watacala jazakum allah khayr jaza aan leenahay waa isla dadaal gobolka dhexdiisa ah waana ku mahadsan yihiin biidn illahi tabaaraka watacala waana garab taagana waa hagaag jazakum allahu khayran aad baad u mahadsantihiin markana waa hadiyadihii waxaan ka codsanaynaa labada hogaamiyaba inay hadiyadaha u kala qaadaan majmuucooyinkooda waa hadiyado ay ku tala gashay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ee kana kooban labiska odayaasha sida macawiista cimaamadaha shaararka baraafuunkii waxaa intaa dheer mimuriyaal iyo sameecadahooda oo aan ku soo shubnay inta badan barnaamijyada taxanayaasha ah ee ka baxay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan majmuucada guulaysatay ayaa waxa ay undheer tahay sameecadaha laakiin inta kale waa ay ka siman yihiin aan siiyo abwaan ta'kow dhankiisa abwaan soo dhowow guddigii ayaad ka mid tahay natiijadii ayaad shaaciseen maxaad odhanaysaa waan ku dhowahay barnaamijka lamada majmuucaba way dadaaleen dadaal dadaalka sii dheeraday dadaaleen intoora badan hadii aad bay wada dadaaleen gartu laba kama qosliso aad iyo aaday wada dadaaleen laakiin haddana majmuuco ayay raacda geedo sii lamalaaba dadaalkiina aad iyo aad aad nuu mahadsantihiin waxaanu sii mahad celinayaa walaayada halkan ku soo dhaweysa noqobada gobolka iyo macal idinka barnaamijkiina uu sidaas ku suuro galay aad iyo aad aan idinkun ugu mahad celinaya odayaashu waxay leeyihiin abwaanku ha inoo dhammaystiro gabaygii qabyada ahaa waa kan madaarkii diyaarada oo cadowgu muudsanayay maraykanna xalan uu degay iyo maalka bixinayay asigoo islaamin oo masaxa mooshinka u hayaa mujaahidiintiyaa suugu galay maalin duurkiye ilaahay ciddow mici u yahay way mugweyntaaye muslim qof sheeganaye ka xume muruga ey haydo cudurdaar macquulana leyna moyda lagu hayo murtadnimo haddaan lagu xukumin lagana meermeero ilmunaafiq lagu sheegi karo xakamanacaaye in munaafiq lagu sheegi karo xakamanacaya sidaan maqaalka uga dhirigsanahay mahad ilaahiye murtadiinti beled weyne iyo mahadhadii gaartay sidii laba galay loogu miraayuga margaagine mustijaabadaas loo beegayo iba mahadiya muslim qof sheeganaye ka xume muruga ey haydo cudurdaar macquulana leheyna moyda lagu waayo murtadnimo haddaan lagu xukumin lagana meermeero in munaafiq lagu sheegi karo xakamanca in munaafiq lagu sheegi karo xakamanacaya in munaafiq lagu sheegi karo xakamanacaya gow
annaguna gow ayaanu leenahay oo barnaamijkii ayaan halkaasi ku soo gebagabeynaynaa waxaannu mahadiha ka gaadho leenahay guddiga tartanka ee garbahayga fadhiya nabadoon sheekh cali biyow oo ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee shabeellaha dhexe iyo abwaan ta'kow macallim ciise oo ka mid a indheergaradka soomaaliyeed sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa odayaasha dhaqanka ee ka soo qayb galay tartankan saasi la mida waxaannu mahadiha ka gaadho leenahay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo iyadu suuragelisay qabsoomidda tartanka tan iyo barnaamija noocana intaynu ku kulmi doonno waxaannu idinku dhaafaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمجد عناقة مشتاق لاقى مشتاقا ما هان العزم وما لان من دونك لا يصنع مجد قد حاز العلياء مجد فأعدوا للنيل وجدوا فسباق المجد هنا حان علم آداب أخلاق ونمير عذب رقراق ومعان بالقيم تساق إسلام إيمان إحسان يجمعنا ناد والضاء معرفة نور وضياء نمضي والزمن الإمضاء سنكون عمار الأوطان